Ololaha la dagaalanka xaalufinta geedo Yusus Dabroga waliba ayaan ku dareertay guud ahaan gobolada dalkan Soomaaliya waliba ololagaasi ay tiwadaan walgarodka bulshada iyonay maamulka degmooyinka guddiga ilaalinta deegaanka iyonay ku horseedowka xaalufinta geedo ee mas-uuliyiin ku tirsan puntland waliba iyo deerana deegaanka ceelaay iyona deegaano kale oo la sheegay iniyo ku jarta xaalufinta geedo iyo ona dhuxulaka ganacsadowka kiisha eedan sareeya deegaanadaasati shiryo gobodan guddiga ku horseedowka xaalufinta geedo iyo bulshada deegaanada puntland waliba yoonka baaqina inyo rojian gooyowka geedo si deegaanka usanagada kofayla
inaan mugaar lagu layn inaan kaamal laga samayn inaan xerya waxba lagu falayn oo idibdaraan laga samayn wixii bi'inaya waa la yaqaan dhulka dhulka wixii bi'inaya inaan lagu ge- laga samayn weeye go-aanku ninkii abaari wado ama ama abaari wadani dadkaba iska imanaya oo hola daaqsanaya islaan dal soomaaliya weeye cidi kama leh waxaa laga hadlayaa dhulbiin wixii ku jira weeye hadday degaamayn tahay hadday dhuxul tahay hadday dhir kale lagooyo tahay yahay degaanka waa sidaa looga ballamay guddidii deegaanka hadday dhuxul tahay iyo hadday dhagax tahay iyo hadday ciid tahay iyo haddii ay dhir tahay iyo hadday ugaar tahay intaa ay mamnuuc tahay ayaa go-aankayagu yahay cid allaale iyo ciddii u soo hanqaltaagaysay iyo ciddii danaynaysay arrintaasu waa xaaraamowday maqdac bayna noqotay cidowna ha ku soo talagelin hana isku hallay deegaanka waxaa laga joojiyey oo la isku afgartay in laga raro macdan iyo dhagax iyo ciid dhuxushuna horey bay mamnuuc u ahayd macdantuna horey bay mamnuuc u ahayd waxaa yimid dad baabuur iska wata oo iska rogooyin iyo iskala ordaayo oo meeshay rabaan badil daraya meelay la aadayaan lama yaqaano halkaa waxaa ka muuqda fasahaad fasahaadkana dhulkan lagama ogolo wax badan baa hawsha tan lagu daba jiray go-aankii u dambeeyey oo loogu quus rabayo mid deegaanka kan sheeganayo oo u dhashay oo le halkan areerkaygu deganaan jiray oo deegaankan aan ka mid ahay iyo mid kale oo soomaalida kalaba ah intaba waxay ugu quus rabaysaa in deegaankaa wax fasahaad la yihahdo aan loo ogolayn waxyaabaha khayraadka dhulka ku jira waxay ka dhexeeyaan ummadda dhulkaa ku waddankaa ku nool oo dhan bay ka dhexeeyaan macdan hadday tahay iyo hadday shidaal tahay dadka soomaaliyeed oo dhan bay ka dhexeeyaan gaar ahaanna mas-uul baa ka saaran deegaan walba dadka ku nool oo ilaahay ku abuuray mas-uuliyad baa ka saaran waxaanu dadweynaha u sheegeynaa iyo bulshada ummadda dowladda puntland iyo degaamadeeda soonaha ceelaayood iyo dadka ku nool waxay isla qaateen inaan wax dhagxaanah iyo macdana laga baari karin dhuxul laga gubi karin ugaar lagu dili karin dhirta la jari karin sharciga deegaanku wuxuu madnuucay ugaar macdan dhagax ciid dhuxul iyo wixii la mid ah wixii uu sharciyadaasu madnuucday baanu dowlad ahaan aaminsanahay baanu madnuucnay annana waxaanu la qaadanay ra'yiga muddada badan ay soo gorfaynayeen guddida deegaanka iyo odayaasha deegaanku
dadaalada ku horseedowka xaalufinta geedo iyo ekoosiwiin usunku dareero guud ahaan caalamka sallan ku horseeda isbedelka cimilada oo dhibaato teegata